أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus maanta idiin hayso kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalinta saddex iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaala culus ku dhowaad afartan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya iskahorimaad sababay khasaare nafeed ayaa maleeshiyaadka wada tirsan murtadiinta ku dhex maray deegaan ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe abaalmarino qaali ayaa la guddoonsiiyey tartamayaashii kaalmaha hore ka galay tartanka qur-aanka kariimka ee u dhexeeyay dadka waaweyn kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool jubbada hoose iyo galgaduud أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayiga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan dagaalka bariga dhexe ayaa si xiriira u socda maalintii saddex iyo tobanaad waxayna dhinacyada dagaalamaya isku adeegsanayaan gantaala culus haddaba xoogihii ugu dambeeyey dagaaladaasi waa kan walaalkeen abushiiba haya abushiiba maanta ka waran dagaalada bariga dhexe aad baad u mahadsantahay walaalka bismillaahi araxmaan araxiim dagaalka ka socda bariga dhexe ayaa ah weli mid aan fari ka qodneen waxaana saacadihii lasoo dhaafay mar kale magaalooyin dhaca bariga dhexe laysku idaarsaday gantaalada qaarnaha isaga kala goosha iyo diyaaradaha daroonka ee bartilmaameedyada gaarka ah lagu beegsado afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay iiraan waxay wajahday weeraradii ugu cuslaa tan iyo markii dagaalka uu bilowday sahaynada ayaa si aan kala joogsi lahayn hawada iiraan u gelisay diyaarado tirabeel ah waxaana la arkayey duqeymo ku dhacayay magaalooyinka waaweyn sida tehraan isfahaan mashad iyo qum marka muuqaalka guud la eego waxaa la dareemayaa in dagaalka uu galay marxalad ka khatar badan tii hore marxalad aan lagu eegin oo keliya tirada gantaalada la ridayo balse sidoo kale lagu cabirayo fariinta siyaasadeed ee ka dambeysa weerar kasta dhanka kale iiraan ayaan iyaduna yaraysan waxayna gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn u dirtay gudaha sahaynada iyo qaar ka mid ah dalalka khaliidka xitaa cumaan oo muddo dheer loo arkayey dalka keliya ee dhexdhexaadka ka ah xiisadaha gobolka lagama reebin saameynta weeraradaasi wararka soo baxaya waxay sheegayaan in weeraradii ugu dambeeyey ay si gaar ah uga caroodeen hoggaanka cumaan maadaama la beegsaday goobo muhiim u ah dhaqaalaha iyo kaabayaasha sida dekedaha taasina waxay muujinaysaa in dagaalka uu marba markaa ka dambeysa sii ballaaranayo oo uu gaarayo meelo markii hore loo haystay inay ka fogaan karaan dabka colaadda hadda xaalado waxay u egyihiin in trump uu wajahayo cadaadis gudaha maraykanka ah oo ku riixaya inuu dagaalka si deg deg ah u soo afjaro ama ugu yaraan uu u muujiyo in guul laga gaaray sababtuna waa in bulshada maraykanka iyo siyaasiyiintuba aysan diyaar u ahayn dagaal dheer oo furan gaar ahaan mid cawaaqibtiisu ku fidayso suuqyada shidaalka amniga caalamka iyo xasiloonida gobolka sahaynaduna arrintaa way arkayaan waxayna u muuqataa inay rabaan inay ka faa'iidaystaan wakhtigan gaaban ee fursadaha u muuqda si ay u kordhiso culayska militari ugana hesho natiijo istaraatiiji ah oo ka weyn inta hadda muuqata walaalka mareegta lagu magacaabo yeshifa wall news oo ah warbaahin ay leeyihiin yuhuudda ortodokiska ayaa sheegtay in goobta ay shalay iiraaniyiintu weerareen ee dekedda magaalada salalah ee dalka cumaan ay leedahay shirkad maraykan ah oo lagu magacaabo mina petroleum warbixintu waxay sidoo kale sheegtay in shirkaddan ay cumaan ka wado mashruuc dhanka kaabayaasha ah kaasoo ay u fulinayso hay-adda saadka difaaca ee maraykanka mashruucaas waxaa ku jira dhismaha xarun weyn oo shidaalka lagu keydiyo taasoo qaadi karta ilaa i laba boqol iyo soddon kun oo mitir cuyub waxayna kaloo xaruntaasi awood u yeelan doontaa inay qaabisho oo keydiso ku dhowaad lixdan iyo kow milyan oo galoon oo shidaal ah si loogu taageero maraakiibta ciidamada badda ee maraykanka maraykanka waxaa ku socda dhiigbax dhanka dhaqaalaha ah waaxda dagaalka maraykanka ee bentagonka ayaa u sheegtay golaha koongareeska maraykanka in duqeymihii iyo weeraradii ciidanka maraykanka ka fuliyeen lixdii maalin ee ugu horreysay gudaha iiraan inay ku baxday in ka badan kow iyo toban dhibic saddex bilyan oo dollar waxaana la filayaa in lacagtaasi ay sii kororto marka la dhammaystiro xisaabiinta kharashaadka kale ee howlgalka sida ay werisay new york times muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya haamaha shidaalka ee dekedda saralah ee dalka cumaan oo gelinkii dambe ee shalay ay ku dhacday diyaarad nooca duulyaha aan lahayn ayaa sii xoogaysanaya wuxuuna u gudbay dabkaasi haamo kale oo shidaal sida ay werisay wakaaladda wararka royters walaalka maleeshiyaadka shiicada ee xisbullah ee lubnaan ka dagaalama ayaa waxyar ka hor waxay weerar gantaallo ah ku qaadeen gudaha dhulka sahaynada ay xoogga ku haysato iyadoo telefishinka sahaynada ee janalka labiyo tobnaad uu sheegay weerarkii ugu sarreeyey ee xisbullah inay ku qaadayso gudaha israa'iil kaasoo xalay dhacay ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka shan iyo labaatan kale oo shaqaale aha laga daadgureeyey laba markab oo shidaal sida oo ku gubanaya xilligan biyaha ciraaq markii lagu qarxiyey diyaarad aan duuriya lahayn sida uu sarkaal ka tirsan maamulka dekedaha ciraaq uu u sheegay wakaaladda wararka royters sidoo kale walaalka ciidanka ilaalada kacaanka iiraan waxay ku dhawaaqeen inay howlgal si wadajir ah u fuliyeen maleeshiyaadka isku magacaabay xisbullah kaasoo lagu beegsaday bartilmaameedyo muhiim ah oo ku yaala gudaha dhulka sahaynada sida ay baahiyeen wakaaladaha wararka walaalka warbixin ay daabacday wakaaladda wararka royters ayaa sheegaysa in sirdoonka maraykanka ay qiimeeyeen in dowladda iiraan ay weli si buuxda u shaqaynayso islamarkaana aan la filayn inay burburto wakhti dhow inkastoo ay jiraan duqaymo culus qiimeynta sirdoonka maraykanka waxay sidoo kale sheegtay in hoggaanka iiraan uu weli si weyn u midaysan yahay dowladduna ay weli gacanta ku hayso maamulka dalka iyo adeegyada bulshada inkastoo hogaamiyaal sare la dilay haddana nidaamka siyaasadeed weli ma jebin oo weli waa sidiisa nuxurka dagaalka iyo duqaymaha ma muujinayaan in nidaamka iiraan si deg deg ah uu u burburi doono bay yidhaahdeen warar laga helayo magaalada tehraan iyo magaalooyin kale oo ka tirsan iiraan ayaa sheegaya in weeraro daroon loo adeegsaday lagu beegsaday xubno ka tirsan ciidanka gaarka ah ee lagu magacaabo basij warbixintu waxay tilmaamaysaa in meelo badan isku mar ay ka dhaceen weeraro gudaha tehraan ah tobannaan goobood oo duqeymo ah ayaa laga soo sheegay dalka xubno ka tirsan basij ayaa la tebiyey inay ku dhinteen weeraradan duqeymaha daroonta ayaa muujinaysa wax ka duwan dagaalkii socday maalmihii lasoo dhaafay oo u badnaa duqeymaha culus ee dhanka gantaalada walaalka warbaahinta iiraan ayaa waxay sheegtay in ergeyga trump ee bariga dhexe steve witkof uu laba jeer wacay maalintii shalay ahayd wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas rakji si looga wada hadlo joojinta dagaalka laakiin tehraan ayaan ka jawaabin teleefonka sidoo kale fariin ay washington marisay dowladda cumaan ayaa la gaarsiiyey cali laarajani madaxa amniga qaranka ee iiraan taasoo wadahadal lagu dalbanayey ha yeeshee way diiday iiraan inay aqbasho goordhow madaxweynaha iiraan ayaa sheegay in saddex shuruudood ku aqbalayaan xabad joojin xilli dhinaca kale ilaalada kacaanka oo ah awood gaar u madax bannaan ay ku hanjabayaan sii wadidda dagaalka trump ayaa shalay galab sheegay in dagaalka uu dhammaad yahay islamarkiiba haddana ciidamadiisa gobolka ayaa amray in laga fogaado rugaha ciidanka badda iiraan oo xeebaha ku teedsan madaxweynaha iiraan mascuud bashikyaan ayaa sheegay in dagaalka lagu soo afjari karo oo keliya haddii maraykanka iyo sahaynada ay bixiyaan magdhow khasaaraha ay geysteen labadii dagaal sidoo kalena in la aqoonsado xuquuqda sharciga ah ee iiraan u leedahay madax bannaani ilaa nuyukleer nabad ah ay samaysato lana bixiyo damaanad caalami ah oo ka hortagta weerar mustaqbalka dhaca oo ka yimaada dalalkan kana dhan ah iiraan hadalladan waxay muujinayaan shuruudaha tehraan ay ku doonayso xabad joojinta ama dhammaadka dagaalka inay hadda ka culus yihiin wax kasta oo gacanta sarena iiraaniyiintu ay leeyihiin jazaaka allahu khayran walaalka abushiiba ku dhowaad afartan isugu jirta kufaarta iyo murtadiinta ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday howlgalla ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiqani maxamed qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lala eegtay gaari ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhintay qaraxaasi labo askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sidoo kale waxaa xog dheeraad ah laga helayaa dagaal lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo shalay ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana dagaalkaas murtadiinta lagu gaarsiiyey khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkii shalay lagu dilay toban askari oo murtadiin ah oo saddex ka mid ah meydadkooda uga carareen goobta dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddoba kale oo islaam murtadiinta ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay weerar toos ah ku qaadeen xeryaha maleeshiyaadka murtadiinta iyo kufaarta burundi ay ku leeyihiin degmada mahdaay ee wilaayada shabeellada dhexe waxaana jira khasaara soo gaaray cadowga allah habeen hore ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee hiilweyne ee u dhexaysa muqdisho iyo balcad waxaana duqeyntaas ku dhintay siddeed askari oo murtadiin ah halka lagu dhaawacay toddoba kale dhanka kale wilaayada baay qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay askar murtadiin ah waxaana jira khasaare soo gaaray cadowga dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu saaka dagaal culus ku qaadeen xeradaha askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga ah degmada buulamareer bakhtiga waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah waxaana sidoo kale dagaalkaas lagu dhaawacay mid kale oo isla kufaarta afrikaanta ah dhanka wilaayada gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee elaboorka degmada baardheere sidoo kale waxay mujaahidiintu xalay weerareen xerada murtadiinta ee xero biraxow ee isla baardheere ciidamada mujaahidiintu waxay sii kordhiyeen howlgallada ka dhanka ah cadowga allah ee dullaanka gardarrada ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxayna weeraradani ku soo aadayaan iyadoo lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha barakaysan ee ramadaan jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani abaalmarina qaali ayaa la gadoonsiiyey tartamayaashii kaalimaha hore ka galay tartankii qur-aanka kariimka ee u dhexay dadka waaweyn kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga ee jubbada dhexe tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen yaasir maxamed intiinii nala socotay waxaa dhowaan magaalada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe lagu soo afmeeray musaabaqada almaahir bilqur'aan oo ah tartan xiiso xambaarsan oo loo qabto dadka waaweyn ee xifdisan qur-aanka kariimka kaas oo sanadkan mar kale ay ka qayb qaateen xufaad ka kala socotay wilaayaadkii islaamiga ah martida ka soo qayb gashay munaasabadda gabagabada tartanka almaahir bilqur'aan waxaa ka mid ahaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid isagoona dardaarmay in keliya aan lagu ekaanin barashada qur-aanka kariimka islamarkaana la raaciyo difaaciisa geelo waa lagu heli karaaye yaa ku hayn karaa geela waa laysku dilaayona rageed unbaa hayn karaa soo ma halay heliddaa habeen looleh yaa ku hayn kara qur-aanow lagu baraye yaa kuu jihaadaya yaa nin raga ah yaa meel ka soo bixi kara yaa xiniinya leh ilaa ay islaam baa la doonayaa kitaabkaa lagu baray inaad kaga shaqaysiiso iyo dunidoo dhan ilaahayna waxaynu ka baryaynaa xiniiyihii kitaabkaa lagu wadi lahay inuu ina geliyo uu iimaankiisiina ina siiyo
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish ayaa ugu dambeyn munaasabadda soo xiray ahlu qur-aanka aada loo ammaanay ilaahay agtiina miisaan iyo sharaf weyn way ku leeyihin ina lilaahi ahliina min annaasi qaaluu yaa rasuula allahi man hum qaala hum ahlulqur'aani ahlullahi wakhaasatu ilaahay wuxuu leeyahy ehel oo ummadda dhexdeed ka dhex doortay waa ayaa layii rasuulka allow kuwaas waayo nebigu wuxuu ku jawaabay waa dadka ahluqur'aanka waa ehelka rabbiyo khaaskae gaarka u ah waa sharaf iyo qiimo aada u weyn ciddii ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u baray xifdiyey ku dhaqmay ehlullaahi noqda adduun iyo aakhiraba insha allahu tacaala liibaan iyo khayr yaa loo rajaynaya ilaahay dadka ha inagu daro subxaana wa tacaala kaalinta koowaad sanadkan musaabaqada almaahir bilqur'aan waxaa galay cabdiraxmaan isaaq maxamed kana socday wilaayada banaadir waxaana lagu abaalmariyey kitaabka qur-aanka kariimka shahaadada kasoo qaybgalka musaabaqada almaahir bilqur'aan iyo lacag dhan saddex kun oo dollar kaalinta labaad waxaa galay cali macalin xasan nuur oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee mudug waxaana la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka shahaado ku saabsan kasoo qaybgalka musaabaqada almaahir bilqur-aan iyo lacag dhan laba kun oo dollar kaalinta saddexaad waxaa galay sacad cabdulaahi maxamed oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaana la siiyey kitaabka qur-aanka kariimka shahaadada kasoo qaybgalka musaabaqada almaahir bilqur-aan iyo lacag dhan kun dollar waxaa sidoo kale shahaado sharafeed la siiyey waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe maadaama ay wilaayadiisu martigelisay tartanka almaahir bilqur-aan ee wilaayaadka islaamiga sidaas ayuuna kusoo dhammaaday tartankii almaahir bilqur-aan ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo todobo kaas oo munaasabadii lagu soo xirayay ay kusoo idlaatay farxad raynrayn iyo xamaasad ugu dambeyn musaabaqada almaahir bilqur-aan iyo mashaariic kale way ka mid yihiin musaabaqada qur-aanka ee madaariista wilaayaadka islaamiga ee lagu soo gebagabeeyey magaalada buulafulay ee wilaayadii islaamiga ah ee baay tartanka ramadaaniga ah ee idaacadda islaamiga ah ee andalus iyo mukhayimkii loo qabtay ardaydii ka kala socotay wilaayaadkii islaamiga ayaa qayb ka ah silsilado mashaariic horumarineed oo looga faa'iidaysanayo bisha barakeysan ee ramadaan jasaaka allaahu khayran walaalka yaasir guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaano ka kala tirsan wilaayaadka bakool galgaduud iyo jubbada hoose aynu ku hormarna dhanka bakool iyo walaalkeen abuu xasaan qoysas fara badan oo abaaruhu ay saameeyeen islamarkaana ku nool deegaano hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool ayaa ka faa'iidaystay raashin qeybin uu halkaasi ka sameeyey guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool dadkan oo xilligan ay si weyn u saameysay abaarta ku dhufatay wilaayada islaamiga ee bakool ayaa loo qeybiyey raashinka qeybihiisa kala duwan xilli ay u baahnaayeen goobtii raashinka lagu siinaya dadkan abaartu ay saameysay waxaa goobjoog ahaa culummo nuqabo iyo dadkii raashinka loo qeybinayay mid ka mid a culummada deegaanka oo goobta ka hadlay ayaa kelimadan towciyada goobta ka jeediyay nawmare sala allahu calayhi wasalam irxamuu man fil ardi yarxamkum man fisamaa dadka dhulku ruugan nahariisa naharisaanmuujiye ilaahayna maybhasinkunaharisay simidahsinkunaharisee nabagari salallaahu calayh wasalam marka maylimbahanyaa ini lisgalanqobdo muslimiintiisu guud ahaan inin isgalanqobdaanga limbahanyi si gaar ahaaneedna haddana lambidiris iyo ini fiiri yaa limbahanyi afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool iyo suldaanka guud ee beesha ashraaf ayaa dhankooda goobta ka hadlay guddiga abaaraha gobolka waxaa tiri goobjoog aniilirooga fadow ini mas-uuliyaddiis iyo odnay iyo waxyaabihii ilaahay maylaraay waafajiyay oo liing magaw inuusu fuli fadow hata goobjoogayo si gaaray oonka mahadnagaan maysan lana jasaakumullaahu khayran runtii eediyeeda maylaraay kaalima lixaad leliinka qaadadi gaar ahaan gobolkun hata ku nool wa khaasatan muxaafadada degmada xudur may weeli masaakiintii ku noolayti oo dabsha dansanayti runtii yeedo la xuli la fiirii liindhuun duleeladi waliyo deerawna la ogaadii ini galantiyo ka dhiyan dadkii sababagnagadiyaa ilaahay ku waali ikhwaanii may derdaaramaana ilaahay ignaga noy towbashaang noy ilaahay abaarta noobii abaarta bisabi dambina waa ka koyti oonka ilaahay noobii abaarta ilaahay noobii dhibaatada dhon ilaahay noo dulgaad maybwa jarab ilaahay maybwa unanay jarab ahaylew bishay min alkhawfi waljuuci wanagsi min alamwaali walanfusi tan ilaahay leeyaha naftaba la dhamaaye maybwa la dadile gaajada la singiride dhibaatada dhayaas maybwa jarab unanay ilaahay nay jarab ahaylew insha allahu tacaala dad o maybwa aha waaliyeele daciifin ee roogan bilaan owlaad qabta roogda iriidunba haddee iska daayooku naftatiis maybuu ahaa aynu qaldab ilaas deenye insha allah intaas asku hogaabiya wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qaar ka mid a dadkii raashinka la siiyey oo iyagana ka hadlay goobta ayaa mahad alle kadib u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona mujaahidiinta u duceeyey gaaladana habaaray raashin bur i bariis i sokor i saliideana na sii mujaahidiintana siidi ilaahay anka mahadsan galantiana koralle ka waala aragda ununa langmahadkugaadadaw allaniya waala alxamdulilah taasa ilaahayanka mahadayaana marka saasuu antaasa anta ka qaadanay mujaahidiintana siidi mahadwiin anka mahadayaana gaaladan alla jibi yaana galantiya koralle ka waala mandhar khayr qaba ilaahay niinshaana marka intaasaa ka gebagabaaya ana jasaaka allaahu khayr hayda raaysa mujaahidiinta raashingan geebyan ilaahay khayran ka abaalmari insha allahu ilaahay roobnan inshaana abaarta allinoobi ilaahay roobnan inshaana jasaaka allaahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa si dardar leh ku wada qaybinta raashinka iyo biyodhaamin uu ka sameynaya qeybo ka mida wilaayada xilli weli kuleel iyo abaar laga dareemaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool maalmo ka hore ayay ahayd markii sidan oo kale boqol iyo konton qoys oo abaaruhu ay saameeyeen raashinka noocyadiisa kala duwan loogu qeybiyey degmada tieglow kuwaasoo ka yimid gudaha degmada iyo deegaanada ku dhow jasaaka allaahu kheyran walaalka abu xasaan iminkana eegna dhanka jubbada hoose iyo walaalkeena cabdiwahaab maxamed bukhaari iyagoo gudanaya waajibaadka la saaray ayay guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay mashruuc raashin qaybinaha u sameeyeen qoysas danyar ah oo ku dhaqan degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ah xubin ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta ayaa ka hadlay goobtii raashin qaybinta lagu sameynayey ee degmada xagar waxaan u sheegayaa dadka muslimiinta samafalayaasha ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen ummaddeenna maanta waxaa weeye dhib baa hays way ooma yihiin magaalo dhoolashale waxaan soo marnay aan biyo lahayn war dadka gaaja u baaba'ayaan war oobbay u baaba'ayaan waxaa weeye waxaa la rabaa maanta inaan istacaawinno war dadkeenna muslimiinta ee soomaaliyeed ama dalka aan joogno ama dibadda aan joogno war ummadda waad arkaysaan ummadda aan isu gurmanna aan istacaawinno jeebka gacanta aan gelinno ummaddaa un daqanna intaasu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu noo naxariisanayaa wixii aad soo dhiibtaanna ummaddaan baahan unbaa la siin mashruucan raashin qaybinta ah waxaa ku baahi baxay boqol qoys kuwaas oo midkiiba la siiyey raashiin ka kooban bur bariis saliid iyo sonkor waxaana dadka muslimiinta ah ee deeqdan raashiinka ah la gaarsiiyey ay u mahadceliyeen allah subxaanahu wa tacaala kadibna muslimiintii iska xil saaray in walaalahooda ay abaartu hayso ay ka barbixiyaan aniga magacayga maxamed subag aa la yidhaahdaa degmada xagara ku noolahay nin odayo waxaan ahay ilaa siddeetan jir aanahay haddii ilaahay raalli ka noqdo walaalahayn oo mujaahidiinta noosoo tabarucaaday haddii ilaahay edmo waxaa noola keenay bur baa noola keenay bariis baa noola keenay sokor baa noola keenay saliid baa noola keenay calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu bashiir xuseen waay bashiir geeley waay haaf bariis eh haaf bur eh iyo haaf sokor eh degmada aan joognana waa xagar walaalaha mujaahidiinta guddiga abaaraha ayaana soo gaarsiiyeen raashiin oo ku koobsan haaf sokor iyo haaf bariis ah iyo haaf bur ah iyo laba saddex le oo saliidleh aad iyo aadaan ugu mahadsanaynaa walaalaha mujaahidiinta calaykum salam waraxmatullahi barkatu waa magacii horta saddexaan waxaa la yidhahdaa cabdulaahi maxamed cabdi waxaana joogaa degmada xagar walaayada jubbada hoose maanta alxamdulilah ilahi subxana wa tacala ku mahadsan waxaana loo qeybiyey raashiin bur bariis sokor iyo saliid aana loo qeybiye insha allah walaayada islaamka noo keentay iyo guddiga gurmadka guud abaaraha xarakada mujahidinta al-shabaab tan iyo markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku dhawaaqday guddiga gurmadka abaaraha waxaa wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose laga sameeyey howlo raashin qaybin iyo biyodhaamin isugu jira si loo badbaadiyo nolosha dadka la dhibaatoonaya abaaraha daran ee dalka ku dhuftay jasaaka allaahu kheyran walaalka bukhaari iminkana naegna dhanka wilaaya islaamiga galgaduud iyo walaalkeen marwaan moxamed xilli wilaayaadka islaamiga ah ay si toos uga socdaan howlaha guddiga gurmadka abaaraha ee isugu jira biyodhaaminta iyo raashin qaybinta guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlo biyodhaamin ah ka fuliyey deegaano ka tirsan wilaayada galgaduuda wuxuu guddiga gurmadka abaaraha biyodhaamintan ka sameeyey deegaanka cadayo ee hoosta magaalada ceelbuura iyadoo guddiga gurmadka abaaraha ay halkaasi gaarsiiyeen booyado biyo ah xilli ay dadku si aad ah ugu baahnaayeen helitaanka biyo nadiif ah qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaankaasi ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoo ka warbixiyey xaaladaha deegaanka ah
maarata guddiga abaaraha ay noo soo dhiibeen baa noo yimiday alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay baa ku mahadsan awalan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtayey noo siyaadiyo bacdallaahina ilaahay maaragtay waxaan uga mahad celihaynaa walaalaha muslimiinta oo biyaha noo soo dhiibay iyo walaala walaayada islaamka intaas ayaan uga mahad celinaynaa deegaanka aan joogno waxaa la yidhaha cadayo aa la yidhaha cadayo cadayo aad baa loogu ooman yahay aad baa loogu ooman yahay baahi weyn baa loo qabaa biyaha biyo dhanaana oo jaana oo dhanaana oo cusbaa oo washaaqa baa laga cabaa xoolaa unbaa caba dadkuna ceelbuuray biyo u garab dhaansadaan ninka la yidhaha marka alxamdulilaahi booyad baa noo timiday dayarhabna waa noo timiday haddana waa noo timiday insha allah beriga waa la wabxay beriga waa la wabxay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin hayata kuleyl iyo jilaal iyo qeyr adobilalaan la haysay maantana walaayada iyaan jabeel allah siiyo aniguna waxaan nahay dadkeedii yaan nahay oo waa naga naxanasay noo gurmadeen haddana waxaan rabnaa inaad wixii noo dhima haddii ilaahay noo- noo gurmataan khayr iyo aakhirada adduunka in anfaca lahayn siiyo wixii ku dagaalay iyo ku soo qalqaalshay duca maahan aan ku wax kala melihin maanta waa laga liibaanay tuuladan aan joogno cabayaa la yidhaahdaa ayadoo lagula lagula dhiban yahay xagga biyo calaasha ah iyo xaraar yihiin wax lagu karsana aan lalaqa karin ayadoona madax yihiin Aa, ilaahay booyad muslimiinta ilaahay horay noo timid ilaahay akaajir iyo qoladii noo soo dirtay Eh, rabbigiina ilaahayna ha noo daaweeyo allahna usoo kaanyo daba dhigo maamulkaas iyo nidaamkaas waxa ka shaqeeyana kor allah ka dhigo ajiriyo dheeraadna allah ka siiyo guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weli wada howlaha biyadhaaminta iyo raashin qaybinta isugu jira ee uu ka fulinayo deegaanada abaaruhu saameeyeen iyadoo si isdabajoog ah uga socdaan howlaha guddiga dhammaan wilaayaadka islaamiga jazaaka allahu khayran walaalka marwan guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimo ad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waa anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynoo suurtageliyeen waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak wa jihaadukum mubaarak